أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo arbaca ah taariikhduna waxay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn howlgal qorshaysan oo lagu dilay askar murtadiin ah laguna soo furtay hub ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ku dhowaad toban askari oo silibiyiinta kenya ah ayaa ku bakhtiyey kamiin ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga silibiyadda kenya weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mida deegaanada uu cadowga allaah duulaanka kaga sugan yahay wilaayaadka dalka madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in daar dheer uu ka dhistay dhulalka iyo hantida ee uu ka boobo shacabka magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta khilaafaad ka dhex taagnaa saddex beelood oo wadadega deegaanada hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayadaas munaasabad lagu soo gabagabaynayey fadrada saddexaad ee waxbarashada machadka imaam assakhaawi ayaa ka dhacday degmada buulafulaay ee wilaayada baay meedadka in ka badan boqol kun oo qof ayaa laga helay xabaalwadareed lagu arkay magaalada dimashik ee caasimadda dalka suuriya intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran howlgal qorshaysan oo lagu dilay askar murtadiin ah laguna soo furtay hub ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya warkaas iyo war kaloo ku saabsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah oo ka dhacay qaybo ka mid a deegaanada uu cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayaadka dalka iyo howlgal ay ku bakhtiyeen toban askari oo salibiyiinta kenya ah waxaa wararkaas inoo haya walaalkeen marwaan maxamed howlgalladan oo isugu jira weeraro toos ah qarax iyo kamiina la beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah ayay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka islaamiga banaadir shabeellaha hoose baay gedo iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya aan ku hormarno wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay weerar qorshaysan ku qaadeen kontaroolka riddada ee darmoole ee degmada hilwaa ee magaalada muqdisho saraakiisha mujaahidiinta waxay noo xaqiijiyeen in weerarkaasi mujaahidiintu ay ku dileen ilaa saddex askari oo murtadiin ahaa halka ay ku dhaawaceen saddex kale oo murtadiin ahaa waxay mujaahidiintu weerarkaasi kusoo qanimaysteen laba qori oo aaka afartan toddoba iyo booshkooda dhanka wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka ambareyso ee hoostaga degmada baraawe isla shabeellaha hoose waxay mujaahidiinta xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka arbaco oo ah deegaan ka tirsan deegaanweynaha ceelasha biyaha ee dhacwadada xiriirisa degmada afgooye iyo muqdisho wilaayada baaya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta xaafadda buula jameeca ee magaalada baydhabo waxaana jirta khasaare cadowga lagu gaarsiiyey qaraxaasi isla baay waxay ciidamada mujaahidiinta xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga murtadiinta xaafadda tawfiiq ee magaalada baydhabo isla sidoo kale wilaayada baay waxay mujaahidiinta xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada dinsoora wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee degmada buurdhuubo dhinaca gobolka wajeere ciidamada mujaahidiinta waxay xalay ka mid u dhigeen kolonyo ka tirsan askarta siliibiyiinta kenya gaar ahaan kuwa loo yaqaana afduubka ee afduubta dadka muslimiinta kamiinkan waxa uu si gaar ah kaga dhacay agaarka deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jiro gumaysiga siliibiyadda kenya inta la xaqiijiyey waxaa kamiinkaasi ku baktiyey ilaa sagaal askari oo kufaarta kenya ah waxaana jiro dhaawacyo soo gaaray cadowga waxay sidoo kale mujaahidiintu kamiinkan ku gubeen laba gaaro oo kale ah taaw iyo kooyal waxaa sii kordhayay weerarada iyo qaraxyada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah kuwaasoo ay kala kulmaan dhigba xoogan mahadsanid marwaan madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in daar dheer uu ka dhistay dhulalka iyo hantida kale ee uu ka boobay shacabka magaalada muqdisho warkaas waxaa inoo haya walaalkan casiim carafaad xasan sheekh madaxa kooxda riddada soomaaliya oo hadal ka jeediyey magaalada muqdisho ayaa goob fagaara ka qirtay in hantida uu ka boobay shacabka soomaaliyeed uu ku dhisanayo daara iyo dabaqyo arrintaasna aysan jirin cid is hortaagi karta waxa uu sidoo kale ku jeesjeestay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka soomaaliyeed ee saboolka ah isagoona si aan gabasho lahayn u yidhi in cidna aysan waxba ka odhan karin shaqana aysan ku lahayn marka uu ka tabcaday hantida guud ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin laakiin aniga inaan guri cariisha deganaado iyo guri jingada inaan dhisto iyo guri saddex dabaqa afar dabaqa inaan dhisto anay ii gaartaa anay ii gaartaa wax ka qoseeyo hooyada soomaaliyeed ee cunugeedii inay iskool u dirsata rabtahay ma jirto iskool lacag la-aanay u baahan tahay uma baahna in hooyadaasi maxaanku raha daara dhaadheer dowladdu waa kuu dhisaynaa inay dhahdo aanay dhisi karin xasan gurgurto oo ku caanbaxay boobka hantida soomaaliyeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay isaga iyo kooxdiisa waxay boobeen dhismayaashii hantida guud iyagoona dhulkaasi kala baxay malaayiin doolar kadibna ay ka gateen ganacsato islamarkaana laga barkay dadkii shacabka ahaa ee dhulkaasi deganaa mahadsanid cazaam wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta khilaaf ka dhex taagnaa saddex beel oo wadadega deegaanada hoos taga magaalada beledweyne ee wilaayadaas yaasir maxamed ayaa warkaas inoo haya wuxuu ahaa kulan ballaaran oo ay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan heshiis ku kala dhex dhigtay saddex beelood oo muddo sannado ah isku haystay kanaal biyood ku yaala deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan kulan qaatay muddo saddex maalmood ah oo ay barbar socotay dowla diini ah ayaa waxa ay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan u qabatay jifooyin ka kala tirsan beelaha xawaadle baadacadde iyo saddex cumrow kuwaasi oo muddo dheer uu ka dhex taagnaa muran salka ku haya kanaal biyood ka qodan agagaarka deegaanka samatare ee hoostaga magaalada beledweyne ugu dambeyn saddexda beelood ayaa ku heshiiyey in kanaalka laga dhigo mid caam ah oo muslimiinta dhan ka dhexeeya kulanka ayaa ugu horreyntii laga akhriyey bayaan ay soo saareen saddexda beelood ujeeddo heshiis laga gaaray khilaaf soo dhex galay beelo walaalo ah beelahaas oo kala ah baadacaddo saddex cumarow iyo xawaadle khilaafkaas wuxuu ka bilowday kanaal biyood wilaayada gobolka waxay u magacowday guddi heer degmo ah lamber kow kanaalka markii hore wuxuu ahay mid caam ah waxaana loo qoday dan guud haddana waxaa loo celiyey caamnimadiisii lamber labo kanaalka maanta wixii ka dambeeyo in uusan sheegan karin qof shaqsi ah odayaasha iyo waxgaradka saddexda beelood ayaa dhankooda goobta ka sheegay inay ku heshiiyeen kanaal biyoodkaasi anigoo ah axmed xamed xasan wadoonka beesha maamiyo waxaan caddaynaynaa insha allah annagoo ah saddex beelood waxaan heshiis ka gaaranay shaqaaqooyin soo socday muddo dheer ku saabsanaa kanaal biyood oo ku yaalo roble yabar saddexda beeloodna inay uun noloshoodii meeshaasi ay ka wada raadsadaan si nabad ah guddi ugu dhistaano oo ay u maamushaan si mataqaanaa walaalnimadii ukuwadii ay u hagaagto ayaa lagu heshiiyey walaayaduna insha allah intaas ayayna mushaarakiisi kanaalkii buuga waxaa iskugu nimaday roble yabir oo intii muddaaba rafaad ka jiray maanta waxay leeyahay maadiisa in lagu heshiiyey saddexdii beelood anoo matalayo cabdi cumar gacaney kana socda beesha xawaadla ka dhashay qaasatan tuurow kanaalkaas intii muddaa xoogaa waxaa naga shaqaaqo shaqaaqadii maanta inoo dhammaatay waa ku heshiiyey inuu kanaal saddexdaas beelood iyo wixii islaama u yimaada shaqaaqada ka dhacday kanaalkaas roble yabir saddex beelood ayna isku qabteen haddaas ilaahayna waa waafajiyey annaga iyo walaayadaynii si walaalnimo ah ay ku dhammaatay caanimadii shalay tolkaas u niyeystana loo celiyey guddi saddexda dhinac ah oo wilaayadu u xil saartay ka warqabidda kanaalka ayaa goobta ka sheegay inay si cadaalad ah kanaalka uga biyasiinayaan saddexda beelood iyo guud ahaan cid kasta oo muslim ah oo ku dhaqan deegaanada kanaalka u dhow aniga magacayga waa cabdi axmed jeelle alxamdulilaah waxaa noola doortay ay talkaana noo doorteen inaan keligaas cadaalad aan u noqonno inta islaamku bii ku cabiyey aan si cadaalad aan wax ku siino oo hadda allah ku idmaayo kanaa ixiga iyo kanaa ixiga ayaana jirin ilaahay dartiis aan u maamulno insha allahu saasaan diyaar u nahay ina dalka iyo dadka iyo maxaan ku raha islaamka aan wax shaqadaas u qabanaa diyaar u ahay aniga waxaa layidhaha cusmaan cumar cabdi guddiga beerahaan ka mid ahay kanaalka rooble yeber waxaan ballan qaada wixii xaggayga ah in cadaalad aan u samayna anigu magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdicasiis nuur yaabeen waxaana ka socdaa beesha reer maadle kanaalkaas ayaga ah waxaan ka caddaynaa halkan inuu islaamkaas kanaalka biyo u soo doonto ay ii siman yihiin maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee ka dhisan gudaha dalka ayaa allaha fadligii ku guulaystaa dhexdhexaadinta ama xalinta khilaafaadka iyo madmadowga soo kala dhex gala beelaha walaalaha ah ee wadadega mahadsanid yaasir munaasabad lagu soo gabagabeynayay fadrada saddexaad ee waxbarashada macadka imaam sakhaawi ayaa ka dhacday degmada bulafulay ee wilaayada baay warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan macadka sakhaawi waxa uu ka furan yahay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga waxaana lagu bartaa qur-aanka kariimka iyo qiraa'aadka kala duwan ee qur-aanka munaasabad lagu soo xirayay fadradii saddexaad ee macadkan ayaa dhowaan ka dhacday gudaha degmada buula fullaay gaar ahaan gudaha macadka waxaa munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay culummo nuqabo waxgarad waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale sheekh fuwaad maxamed khalaf oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ku sugnayd ayaa kelimadan goobta ka jeediyey
xaamilul qur-aanku waa nin alle ka baqay inuu noqdo oo alle subxaanahu wa tacaala ka xishoonayo oo alle wuxuu ka reebay ka harayo wuxuu alla farayna fartoomayo thaaniyan xaamilul qur'aan waxaa laga rabaa an yacmala bilqur'aani qur'aanka inuu ku camal falo qur'aanku altarkiibu watarhiib buu ku socdaa alamru wannahyi buu ku socdaa qur'aanka inuu ku camal falo ثالثا waxaa laga rabaa xamil الqur'an lama xamala الqur'ana an yucalimahu الnaas الqur'an dadka inuu qur'aanka baro oo dadka qur'aanka gaarsiiyo isaga oo fiirinayo xadiidkii rasuulka salى الlahu عalيه wasalam xadiidka cuثmaan ibni cafaan bukhaari saxiixiisa uu ku soo saaray wuxuu yidhi cuثmaan rasuulkaan maqlay salى الlahu عalيhi wasalama isagoo dhahayo khayrukum man tacalama الqur'ana wcalamah qaar ka mida ardayda wax ka barata macadka gaar ahaan ardayda barata qiraa'aadka kala duwan ee qur-aanka lagu akhriyo ayaa soo bandhigay qur-aanka kariimka oo ay ku akhrinayeen qiraa'aad kala duwan بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون qaar ka mida waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay lanka mucalimka ah xaafidulqur'aanka ah xaamilulqur'aanka ah dadku waa inay ku bedelnaado si ilaahay tabaaraka watacaala qur'aan shay qur'aan barakaysan kuweelo waana kuwada khushuuca jazaakum allahu khayran baahidaasna teeganta hadda maybaa ognaa qiraa'aadkan iyo shu'uuntiyo lanki hadiyaariya hadiyaari un walminin ku diyaarsan qur'aanka kariimka laha ku diyaari kor axaadiista laha ku diyaari kor ibnulqayim say kutubadiyo suyuudisay iyo rag badan oo ibnu taymi say kumid ah jazaakum allahu khayran warkana dheeray juhdi iyo dadaal iyo iska ogna barnaamijkanna iyadaan ka faraxsanna waa barnaamij muhima aylan fokinay fursadda wabilaahi towfiiq
ilaahay mahadiis bacadishama yang mahadnaqaana walaayada baaya alislaamiya yang mahadnaqaana jazaakum allahu khayran alana may kale yang mahadnaqaane macalimiintii alxamdulilah ardadan hasaartay oo dadaalka biidi hamiingandha faraasi maalin kuleelkan roogdi oo juhdi iyo dadaal badan ka biyaasisa ardadaas walan baradaan diintaan horumarto macalimiintii intaaska dadaalasiya insha allah umahadnaqaana may baana lanaa jazaakum allahu khayra ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray kelimad qayimahana ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar waxyaabaha ka dawaama korta walbarashadan khayrka iyo wanaagga badan le qur-aanka ilaahay la barada qiraa'adka ilaahay hakadijiye laka barada macnaajay la barada iyo tafsiirshay talaawadiis la barada oo saxiixa ee la barada nicmadan may ka dawaamo kortee oo kasii jaro kortee asalna an haayay markii horena laka helay jihaadka mujaahidiinta insurunyinka lowla aljihaadu fii sabiili illaah amniga walaayaadka lakaxaysadoona ma jaro fadna cadaaladda jartoona ma jaro fadna macaahidda nocogan iyo khayrka iyo wanaaggan laka baradow oo raayo daaquudna lanka ka hoos noolayneena ma jaro lahay asal ma ingaha marka aljihaadu fii sabiili illaah mayla dhoofaday lankasta oo walbarashada hadda dadka ka mashquulsan ah walaalaha furumo ka jara oo mujaahidiinta ah xabadir ridahaaya yani doco una la garab suranaan leylan nahaaran doco la garab suranaan fadligaana aniyo niileyin aan qarno aan ogolaan macadka sakhaawi waa macad lagu barta qur-aanka kariimka iyo qiraa'aadka kala duwan ee qur-aanka waxaana uu ka furan yahay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ugu dambayntiina meedad in ka badan boqol kun oo qofood ayaa laga helay xabaal wadareed lagu arkay magaalada dimashik ee dalka suuriya walaalkan abushayba ayaa warkaas inoo haya wararka naga soo gaaraya dalka suuriya ayaa sheegaya in xabaal wadareedyo lagu arkay duleedka magaalada damishik ee caasimada dalkaasi taasoo la helay meydadka ugu yaraan boqol kun oo qof oo la dilay xilligii uu talada dalkaasi hayay mujrimkii bashar al asad oo ahaa madaxweynaha xilka laga tuuray waana sida uu sheegay madaxa guddiga xaaladaha degdega ah ee dalka suuriya ninkani waxa uu xusay in goobta laga helay meydadka ay ku taalo deegaanka al qutayfa oo ilaa iyo afartan kilomitr dhanka waqooyi uga beegan magaalada dimashik ee caasimada madaxa guddiga xaaladaha degdega ee suuriya waxa uu warkiisa intaasu ku daray in boqolka kun ay tahay qiyaasta ugu macquulsan tirada meydadka lagu aasay goobtaasi balse waxa weli socda baaritaano kale oo lagu baadigoobayo dad hor leh xabsiyada fadeexadu ku canbaxay ee nidaamkii dhiigacabka ah ee bashar al asad uu ka dhisay waddankaasi ayaa weli looga shakisan yahay inay ku jiraan kumnaan ruux oo muslimiin ah dadweyne aada u tiro badan ayaa weli baadagoobaya dadkooda ka maqan haddii laga heli lahaa xabsiyada qarsoodiga ah ee weli la la'yahay iyo weliba xawaalwadareedyada marba meel lagu sheegayo xaaladda suuriya ayaa ah mid iminka degan balse xoogga mucaaradka ee waddanka la wareegay ayaa waxay muhiimadda siinayaan sidii mar walna nolol iyo geeri uga heli lahaayeen tiro dad aad u badan oo la la'yahay mahadsanid akhoona abushayba guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas uu inoo soo jeedinayay walaalkeen ayaa warkeenii saakay u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warka lamida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir